تجلت قدرة الباري في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا
تجلت قدرة الباري في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلى بصرة مضيئة إبداعها ينسى لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي سل الروض مزدانا سل الزهر بادي سل الليل والإصباح والطير شادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacanoo wanaagsan dhegaystayaal meel waliba aad nagala socotaan ku soo dhowaada barnaamijka sahanka dhaqaalaha oo toddobaad weliba goortan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ah ee andalus toddobaadkan barnaamijka waxaannu ku eegi doonnaa sida qof uu u samaysan karo beer aseendo ah isagoo adeegsanaya ceelgacmeed iskudayo arrintan ku aadan oo uu sameeyey qof ka mid ah bulshada magaalada elcadde iyo sida qofkaasi uu ugu guulaystay ayaan toddobaadkan idiin soo gudbin doonnaa halkaaad naga dhegaysanaysaan waa andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah ama baraha aannu ku leennahay internetka ee soo dhowaada mar kale
وهزت روعة الصنع قلوبنا
تجلت قدرة الباري بكوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاف صورة مضيئة إبداعها ينسى لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب waa hagaag beeraha gacan waraabka ah waa waxyaabaha ugu badan ee dhaqaalaha laga sameeyo weliba dadka beeraha ka samaysta dhulalka ka fog webiyada ayaa ugu sii dhaqaale badan sababtuna waxay tahay in xilli roobaadyada aysan gaadiidku u safri karin dhulalka webiyada sidaa darteed dadka beeraha ka samaystay dhulalka webiyada ka fog waxay dhaqaalaha ugu badan samayn karaan xilliyadaasi oo qiimaha khudaarta uu sare u kacayo dhulalka ka fog webiyada dadka arrintaasi aadka u fahmay ayaa sannadihii u dambeeyey soo kordhaya waxaana arkaysaa marka aad marto gobollada beero inta cel laga dhex qoday lagu waraabinayo kuwaasi oo soo saara khudrad iyo midho aad u badan magaalada eelcadde ee wilaayada islaamiga ah ee gedo waxay leedahay beero noocaasi ah oo aad u qurux badan oo ay ku diirsadeen dadka magaalada ugana maarmayn inta badan khudraddii iyo midhihii inta badan laga keeni jiray gobollada kale oo muuskaba uu ka mid yahay inkastoo weli ay bilow yihiin haddana deegaanka boohood oo dhaca bariga magaalada elcadde waxaa ku yaala tiro aseendooyin ah oo lagu beeray noocyada kala duwan ee khudaarta iyo midhaha beerahaasi waxaa ka mid ah beerta ganacsade xaaji maxamuud macalin cali oo aan booqasho ku tagnay waa dhowahay waa mahadsantahay idaacadda andalus waa mahadsantihiin waa dhowahay xaajiyow markii ugu horreysay oo aad beertan aasaastay goormay ahayd beertan waxaa la saasay asal ahaan ciidda beerta aabbahay baan ka soo gaarnay annaga dhul ahaantiisa muddo dhan oo ilaa afartan konton sano camal la ahaa beerta dhul ahaanteeda yaan lahayn laakiin abuurkan hadda geedaha iyo aseendooyinka ah waa muddo lix sano ah ugu horreyn marka maxaa kugu dhaliyey in adigoo jooga dhulkii aan lagu aqoon beeraha aseendooyinka ee aadka ugu fog webiyada inaad samaysato beer aseendo ah oo khudaar iyo miro aad soo saarto maxaa kugu dhaliyey wallaahi fikirku waa qofku waa inuu fikiro oo wax soo saarka carada waad ogtihiin oo wax ka jiro cuntooyinka hadda la cunahayo waa la socotaa iyo khudaaraha iyo waxyaabaha dibadda ka laga keenahayo waxyaaba samaysan ama muddo yar muddo badan yaalay bakhaaro marka waxaan un fikirnay aniga iyo nin walaalkay ah macalin qaasim yidhaaho khayr allah siiya arrinta fikirkeeda weyn lahaa waxaan ku fikirnay on bal wax orjinaal ah oo wanaagsan oon daawo iyo bakhaar soo marin inaan samaysano marka maadaama meesha ayna lahayn khudaar aad u fogtay khudaarta aad noogu baar dheeray waxaa noogu fog noogu dhow iyo meesha la yidhaaho funujo meesha la yidhaha garbahaarey marka dadkana khudaar bay u baahan yihiin iyo waxsoo waxay u baahan yihiin maxaan ku idhahdaa waxyaabo khudaar bay u baahan yihiin marka taasaanu ku fikirnay inaan soo saarno bal wax dadka ka faa'iidaystaan oo u dhow marka ma naftiina in aad heshaan khudaar iyo waxyaabo aad waddankiina ku beerateen maad u beertay mise in dadka kale ee magaaladan aad u faa'iidayso oo khudradii iyo wixii aad ka iibiso may dadka inaan ka iibinno oo xataa haddii ay degmadu ku yaraato inaan sii gudbino golobka dhan u gudbinno aan ku fikirayna insha allahu haddii ilahina gaarsiiyo marka xaajiyow markii kugu horreysay ee aad bilowday bal qaabka aad ku bilowday maceelkaad ku bilowday bal taas noo sharax meesha dhul ahaan baan marka hore u lahayn way noo bannaanayd markii koowaad ceel baan qodnay ceelka waxaan ku qodnay ceel gacmeed caadi ah weeye oo ilaa toddobiyo toban mitir buu qodan yahay ceelkaasaan marka hore ku bilownay shaqada markaan ceelka sahilnay baan geedihii abuurnay sidaasaan ku bilownay
marka dhirta oo kale bal halkeed ka keenteen oo dhirtan faraha badan ee beerta saaran dhirta meelo badan baa laga kala keenay kenya qaar baan ka keennay inta u badan qaar baa dheeraan ka keennay qaar abuurkoodaan keennay oo sidaa meeshoodan ku abuurnay iyo sida oo abuur ahaan keennay sida hadda geedkan la yidhaaho liinta iyo geedkan la yidhaaho canuuniga iyo kulli abuurkooda aan keennay iyagoo bacaysaan keennay intaa lagu riday haa laakiin cambaha isagoo geed ahaan meelaha ka keennay badana isagoo geed ah la keenay
cambaha oo kale waxay dadku dhahaan wuxuu u baahan yahay sanado badan hadda waxaan arkay cambiyaal waaweyn oo geeda la hargali karoo har leh ay yihiin hadda waxaad ishegtay muddada inay shan sano tahay cambiyaashaas marka inay dhalaan ma bilowen ma bilaabeen hadda sanadkii haddaan soo dhaafnay oo shantii mira aan badnayn buu keeno ilaa adugu geedkiiba dhowr iyo toban xaba labaatan xaba camal ah laakiin hadda mar dhow baan sugaynaa roobkan soo socdaan sugaynaa in wax badan uu bixiyo insha allah haa maya maya shan sano lix sano weeyaba gebiisa waa miro ku keenay geeda hadda waxaaba la helayba ka dhow oo saddex sano miro ku keenahay saddex sano ku keenahay hadda qaar ka mid aan keeno saddex geeda hadda saddex sano bay ku dhalayaanba ayagu
qaabka marka waraabka oo kale bal haddii sharxaad aad naga siiso habka biyahaad ula soo baxdo kadibna aad beertaan maadaama ay beer baaxad leh ay tahay aad ku gaarsiiso adigoo biyihii maadaama ceel uu yahay aad tashiilaysid waxaan samaynaa layn baan dhex marinaynaa ilaa biyaha geedaha laynkaas markuu geedaha dhex maraan waxaan ka leexleexinaa tuubooyin yar yar ahoo biyo badan aan bixinayn oo geedka salkiisa buuxinaya bes saasaan ku waraabinaa geedaha marka biyo iska socda oo qulqulahaya ma samayno tuubadaan meel ka leexinaa tuubadaasaan marka geedka salkiisa ku waraabinaa saan oola soo baxa biyaha ceelka bamba ka keeno solar baa saaran solarkaasi wuxuu biyaha wuxuu ka keenaa ceelka bamka bamku biyaha ka keenaa motor hadda ma isticmaalno marka bamkaas oo one point five la yidhaaho yaa hadda noogu jiro oo kasoo saarnaa biyaha kusoo saarnaa marka wax kharash ah ku bix maamiya maya hadda kharash naguma socdo kharashka hore oon gelina ma ogiye ninka shaqaalaha jooga iyo ma ogiye shidaal iyo xas ma jiraan hadda
marka solarka haantan hadda dheer wuu saari karaa sooma saari karaa haa wuu saari karaa wuu saari karaa haantan iska saaraba hadda biyaha hadda waa buuxin karnaa geedaha beertan ku yaallo bal tiradooda bal ka waran iyo waxa ay kala yihiin geedaha ku yaallo moos iyo liin baa ugu xoog badan xambaa ku xigo isna ilaa labaatan iyo dhowr geed ah waxaa ku yaalla geedka la canuuniga waxaa ku yaalla geedka la rumaanka waxaa ku yaalla geedka la yidhaaho zaytuunka waxaa ku yaalla canabka ku yaallo intaasoo dhan ku yaalaan calafka xataa xoolaha waa ku yaalla iyo dalaga waa ku yaalaan haa dalaga oo marka wadanka oo kale waxyaabaha aad beertaan maxaa ka mid ah digirta hadda ka mid ah digir ba hadda noo abuuran marka digirtaasa hadda roobka iyadoo noogu baxaysaa aad aad geedaha hadda tusaale ahaan oo ugu badan geedka ugu badan oo beerta ku yaallo waa geedkee waa mooska iyo liinta ugu badan mooska waxaa weeyaan hadda mar dhow waxaan talaanay saddex boqol labaatan iyo shan oo hadda soo soo kacayso awalna mar boqol labaatan xabaan talanaya xoogaa adugu ilaa shan boqol waa dhan yahay ilaa lix boqol waa ku dhowya geedaha saaran saakayto intaan joogay magaalada elcaddo waxaan ku quracday moos ee laga soo saaray magaaladan bal bal ka waran wax soo saarka dhulkan wallaahi mooska meeshaan ka baxo iyo khudaarta meeshaan ka baxdo aad bay khudaaraha kale uga fiican yihiin aad bayna dadku u jecel yihiin iyadoo ay helayaan marka beerahan aan ka baxo wax kale ma iibsanayaan marka aad ba u macaan yahay mooskeeda liinteeda waxaad moodaa liimaha kale in ka biyo badanto ka macaan tahay kana weyn tahay waa ka caafimaad badan tahay dadku aad bay u jecel yihin wax ka soo baxay meesha waana ka gadnaa
calafka oo kale ma saad u isticmaashaan ma si khaasaad u tacbateen adinka mise inaad xoolaleyda xilada abaaraha ka iibisaan maya inaa inaga xoolaanaga ku calfina aan u soo saarnay hadda aad wax sii siisa aad sii gadaan umana soo qaad umana samayn marka bal abaartii hadda lasoo dhaafay oo kale bal ka waran siduu idin anfacay oo kale wallaahi abaartii waxaan hadda nooma abuurnayn calafkan laakiin waxaan isticmaalaynaa kale cawsas kale oon durarka ka soo gurnay yaan isticmaali lakin hadda calafkan hadda abuurkan hadda kuu muuqdo hadduu noogu horeeyaa weli maaan isticmaalin haddaan isticmaali doonaa insha allah waana shiidi doonaayo waxaan ku talagasanaya inaan u shiidno oo ma haysana makiinadii wax lagu shiidaya haysana marka waan saasaan ugu talagalnay maya hadda ibow maan u diyaarinin siidadka oo kale sida hadda cowsaska aad haysato magacyadooda ma noo sheegi kartaa suudan galaaskaas iyo alfa alfahaasaan haysana hadda labadaas nooc baan hadda isticmaalnaa iyagu bixidooda bal ka waran iyo wakhtiyada ay ku baxayaan afartan beri markuu joogo geedka cawska waa la gurayaa markaad gurto haddana ilaa labaatan iyo dhowr markuu joogo waa soo baxaya waa haddii la waraabiyo markiiba waa lasoo guran karaa
beertan aadka u baaxaada weyn xaaji maxmuudow ilaahi ha kuu barakeeyo bal wax soo saarkeeda iyo bal siday wax u soo saartay bal taas nooga sheekay wallaahi hadda geeduhu aad aragtay aad aragteen hadda wax wax miro ka soo go-aan liinta iyo mooska hadda yaa wax ka soo go-aan iyo zaytuunka maadaama ay cusub tahay marka zaytuunkaas iyo mooskaas iyo liinta magaaladan ka iibinaa ninka shaqaalaha iyo wixii kaloo ilaahay naga siiyaba waa ka helnaa marka aad iyo aad bay u faa'iida badan tahay haddii hadda ay geedahan inoo wada miraystaan insha allah aad baan u rajeynaa inaan miro badan ka helno mar dhow meelaha marka loo iibgeeyo khudaarta soo go'da ama ceelcadda oo keliya mise magaalooyinka kale inaad geysaan laga yaaba hadda weli maana geyn laakiin waa geyn doonaa insha allah sida aan ku wadno inaan magaalooyinka kale u safrin basal baa mar noo soo baxday marka basasaasoo kale waa waa dhoofi waa la safrin karaa magaalada waa ka badan tahay waa ka badan tahay
tusaale ahaan marka maalinlaha ayaad si maalinle ah ayaad suuqa u iibgeysaan waxyaabaha mise dhowr maalin kadib aa la guraa hadda mooskoo kale markii mirihiisa ma miro badno oo hadda weli muusan geedihii ma wada miraysanin marka markii asbuuc la joogaba xoogaa baa laga qaadaa hadda liinta iyadu maalin walbaa la qaadi karaa maalin walbaa la qaadi karaa iyada beeruhu dhaqaalay leeyihiin ninkii u samro oo ka shaqeeyo waxyaabaha hadda kale oo lagu mashquulahayo waxaa uga fiican qofka inuu beer wax ka soo saarto ceel u qato hadduu webi uusan gaari karin oo dhulkan hadda waxa ka soo baxahaya markii biyo la siiyo wax aad iyo aad u wanaagsan weeye wax dhaqaale laga samayn karo weeye marka dadku inay isku dayaan wax soo saar oo dadku hadda saddex beerood baan ku nahay ceelashan sida hadda meeshan aagan hadda buhood aan joogno beer baa hadda nagu xigto motoor bay leedahay mid kale nagu sii xigto motoor kale leedahay marka kuwa magaalada ku wareegsanna waa jiraan dadka aad bay hadda ugu hanuunsan yihin waxaan dhihi lahaa dadku arrintaas ayada aad ha u xoojiyaan faa'iido badan baa laga heli doonaa insha allah maadaama bilbilow nahay mustaqbalka waxaan rajeynaya inaan wax badan ka helno faa'iida ilahi insha allah
hadda beerta aan joogno xaaji maxmuudow shaqaha ka socoto bal shaqadan hadda socoto maxay tahay shaqadan waxaa weeye beerta weyn marka ceelkan hadda u qodan ceel labaad baan ku darnay ceelkii labaad baan hadda tuubooyinkiisa xiriirinaynaa moos hor lahoon hadda abuurnay iyo dhul hadda bannaan oon rabnay hadda kabacda inaan abuurno yaan rabnaa biyo inaan gaarsiino marka shaqada hadda aan soo wadno waa sidaas haanta biyogelin baan wadnaa ha tusaale ahaan ceelka meeshan oo kale oo toddobiyo tobanka mitir oo kale ah lacagta lagu qodo intee la eg tahay mitir calaa mitir mitirkii boqol dollar baa lagu qodaa marka toddobiyo tobanka mitir waa kun iyo toddoba boqol ay noqonayaan dhismaha iyo qalabka kale iyo ma ogeedhaddii marka solarkiisii la saaro meequu ku fadhiisana halka ceel halka ceel waxaa laga yaabaa solarkan systemkan hadda solarka iraan solarada haddii qaabka ugu wanaagsan waa laba kun meelahaasoo ilaa kun aduu kun iyo sideed boqol kun iyo toddoba boqol buu gaaraya marka asaga qodiisina kun iyo toddoba boqol aduu lacag saddex kun iyo afar aan gaarayn saddex kun iyo shan boqol aan ka badnayn iyo qofka ku samayn karaa ceel iyo maca systemkiisa marka kharashka ugu badan ee qofka beerta samaysanayo waxa uu kaga baxayaa marka diyaarinta ceel biyoodka iyo solarka soma intaasayaa kicin karto marka tusaaleahaan adiga markii aad beerta bilaabaysay oo kale kharashaadkii ugu badnaa oo aad tuutal garaysay intay noqdeen wallaahi waa ceelka qodistiisa iyo sistamkaas kicintiisa iyo raggii ka shaqaynhayay weeye waa qiyaasta markii hore waxaan ku bilownay motoor iyo iyo ceel solar ma ahayn sidaa nagu socday markaas kabacdi baan solarka u bedelnay marka laakiin kicinta hore qofka aduu ilaa saddex kun iyo shan boqol hadduu helo waa kicin karahaa wuu kicin karahaa oo dhulna haystaa dhulkiina inuu haystaa muhiima qofka beeraha ee sameeya oo kale waxa uu dhiirogeliyaa bulshada bal adiga bal dadka aad shaqo abuurka u samaysay hadda meesha laba nin baa ka shaqayso labada nin oo shaqaalaha ah yaa hadda ka shaqayso kharash kaloo hadda anaga badanoo nagu socdo ma jiro aan ka ahayn maxaan ku idhaahdaa labadaas nin oo shaqaalaha ah xaaji maxamuudow ee meelo kala duwan ayaa tagtay oo waddanka iyo bannaankiisaba ah markaad soo indhaindhayso beeraha waddanka iyo beeraha markaad isku barbardhigto bal ka war
waxaan u fiirsaday meelaha hadda aan tagtay oo kale nairobi oo kale iyo dhulka geedaha ku yaallo iyo geedahan isu fiiriyey geedihiina caafimaad badan oo ka gariimsan oo ka cagaaran ka cagaaran kana qurux badan marka waxaan is leeyahay waana xayeelahaya dhulka aan joogno oo dhul ciidiisa caafimaad qabta marka aad iyo aad baan markaan isu fiiriyey dhulkana yaa geeda fiican webiga oo kale waa tegey oo buur dhuuba iyo waxaan tegey meesha la yidhaaho iyo baar dheere iyo isku caafimaad iyo isku qurux ma aha miraha kasoo baxaya hataa ku qurux maaha kuwa meeshan ku yaala mooska hadda laga keeno meelaha baardheere iyo mooska meesha isku dhadharna maaha isku muuqaalna maaha markaas kana aad kana aad uga wanaagsan kana aad uga wanaagsan
xaaji maxamuudow waxaan arkay beeraha oo gosha ku yaalla oo webiyada badana in dawo iyo lala dagaalamo cudurro iyo bahalo oo bal adinka maadaama dhulka gabiibta ah aad joogtaan beerihiina aaday u qorxsan yihiin maxaad marka isticmaashaan anna wax daawo ma isticmaalno haba yaraatee haba yara wax daawo oon beerahan ku taabanno ma jirto inuu xadda ka bacdi soo bixi doono mawa maya xataa ma isticmaalo cagaarisana xataa ma isticmaalo waxaan isticmaalno male wax daawo haba yaraatee ma isticmaalno ma jirto mirahan yow miraha aad bay fiican yihin ma caafimaad qabaan aad bay caafimaad qabeen noo sabax daawo laguma shubo miraha waa qurxan yihiin waa caafimaad qabaan nagama jiranadaan nagama jiradaan aad bay u fiican yihiin beerta baaxaddeeda oo kale bal ka waran intay ku fadhido hegtar meeqa hegtar baa ugu qiyaasi karaa anu man hegtarayn weli laakiin tacab wax la yidhaha naqaanaa ilaa ayo boqol tacab oo kale insha allah hadhow waxsan inkaa ka bedeli doona male qofkii oo maanta haysto dhaqaale ee maadaama aad nin waaye arag ah tahay oo meelo badanna soo maray maxaad kula talin lahayd in uu maalgashto oo kale beer baan kula talin lahaa wax la maalgashado beerba hadda u fiican dhulkii dhul baan haysana ilahayna siiyey waxaan dhihi lahaa dadku dhulka ha tabcadaan aad iyo aad beeraha wax la maalgashado beerba ugu fiican beeraha la maalgashadaan dhihi lahaa
waa hagaag isla waxaan joognaa beerta xaaji maxamuud macalin cali beertan dadka ka howlgala waxaa ka mid ah injineer injineer cabdulaahi ibraahim oo drib irrigationka iyo tubooyinka beerta ee dhidibada u taagay cabdulaahi bal kusoo dhowow idaacadda islaamiga ah ee andalus waan dhowahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu cabdulaahi yow waxaad inooga warantaa hab waraabka beertan oo kale qaabka aad u diyaariseen maadaama beerta dhulkeeda uu aada u baaxad weyn yahay biyaha la isticmaalayana ay yihiin biyaha ceelka waxaan isticmaalnaa biyo ceel aan la qoday oo shala welis la yidhaahdo waxaan isticmaalnaa tuubooyin saddex nooce waxaan isticmaalnaa tuubooyinkaas midda u weyn waa tonji waxaa ku xigto one and half waxaa ku xigo one waxaa ku xigo trequater waxaa ka sii yar meso waa midda ka sii yar trequaterka waxaa weeye haanta waxaan ka bilownay tonji haa baan oga qaadna waxaan ku xijinay one and half kaliya barkaan ku xijinay haa waxaa geed walbana waxaan ku aadinay sida geedaha u kala fog yihiin baan tuubooyinka u kala siinayna tuubooyinka ayaga ahaa waxaan u leeleexinaynay baabka iyo sidii dhulka u kala fog yahay baabka kolkuu haanta ka imaaday tooga ah wanan haafkaan ku xijinay wanan haafkan waxaan ugu durjinaynay geedaha geed walba hoostiisana waxaan ku xiriirinay tuubo trikwater la yidhaahdo tuubooyinkaasaa geedaha firdhis ahaan noogu nooga waraabiya maadaama annaga aanan kinaalla aanan samayn karin oo ceelka biyaha annaga ay yar yihiin waxaan u isticmaalayna dhul biyo umaan ahayn geed walba hoostiisa sida ay biyaha noogu gaaraan marka qaabkan ee qaab waraabkan oo drib irrigationka ah faa'iidadiisa bal ka hor faa'iidadiisa waxaa weeye xilliga wax walba biyaha ay yaraadaan geedka hoostiisa annaga maalin walba biyaa noogu socdo geedka salkiis waa noo qoyan yahay kolka zarc annaga wuxuu u cagaaran oo green u yahay biyahaas waxaan haysanaa firdhisa iska iska joogtada xilli walba iska joogo maadaama uu kinaal naga qaadayn ilaahayna noogu nuuceeyey iskudayga annagii meesha aan ka bilownan ay tahay boqol iyo labaatan kilomitr webi uu noo jiro meesha nooguba dhow boqol iyo labaatan kilomitr buu noo jiraa isku dayga annaga dee waxaan ku guulaysanay nimcada uu maanta ilaahayna siiyey oo isha arkayso waxaan soo marnay meesha ayadoo oomane ah maantana ceelkii labaad baan loo diyaariyey oo hadda howlgalkiisii wadnaa asagiina waxaan samaynay geedka hoostiisa bay biyaha ku og yihiin wixii kaloo dhalan lahaa oo geedka la dirir lahaana biy biyihii baa ku yaroo naguma bataan nafaqada ay la qaybsan lahayeen biyihii ha biyo la-aan dartood ba ayaga biyihii baan ku yaraysanayba saas waxaa weye meeshanadii oomana ahayd ilaahay sarcaanuu naga siiyey iskudaygii iyo tuubooyinkii iyo hawshii aan wadanayna nimcadoodii hadda iskuday baan sii wadnaayo howlgal horlaba maanta baad arkaysa in baan wadnaa wixii waan sii ballaarsanay hawshii aan wadno haamankan waa bira aan isku alxamanay alxankii asaga waa ku guulaysanay waa hadda laba haamood tu ka yar waan ka soog laba ceel weeye haamankii baan hadda isku daraynaa rabnaa isku xiriirino waan ku guulaysanay hadda zarcii aan abuuraynay oo mooskii iyo mooski shisho hadda roobkaan aan roobka uga faa'iidaysanay baan hadda biyigelinta ku wadnaa asagiina hadda wuxuu noo marahayaa tuubooyinkii baa ku aadan in aan ku guulaysanaan rajaynaynaa gediga shishabeerta ayadaa laba qaybood ahaan noo ah biyogelinteeda aan kusii ballaarino biyogelintaasaan hadda howlgalkaasaan hadda wadnaa dadkana waxaan leenahay naga maqan oon iskudayga badan lahayn dalkoodii inay arkaan annagoo boqol labaatan kilomitr biyo weynoogu jiro baan waxaan iskuday muujinay meeshii loo yaqaanay oo manaha oo lagu baktin jiray oo dowladaha usoo gurman jireen in aan maanta ceel yar aan ka qodannay annagoo riig isticmaalin bir aan ku qodannay maanta ay marayso nimcadan wax kastoo dowlado kasta ay haysteen maanta meeshanada in laga hela aan horumarkeeda aan wadno dadka waxaan kula talinaynaa meel kale qalbiga u taagahay in uu nimcadu ilaahay siiyey marka koowaad ay ku shukriyaan arkaan dalkooda waxa ka jiro dalnin leeyahay ama gaal uu leeyahay inuu qofka u indhataaga waxaa ka quraxsoon maanta inuu arko nimcada annaga aan haysanno ilaahayna siiyey indhahan aan u taagayn meel kale iskudayga annagana maanta uu marahaya nimcada intaan la eg ilaahay wuxuu kuu gala qof walba uu arag tan baana ugu muhiimsan annaga aan haysanno meeshaan biyihii ay ka fogaayeen biyihii ilaahay wuu soo dhoweeyey dhul hoosti hadduu ku jiray qof walba ha arka annaga iskudayga annagii fantiiqi aan ku qodannay birti aan ku qodnay maanta waxay maraysaa tuubooyinkii biyihii inaan isku dayna aan weynaynay waxaan ka bilownay tuubada minameesa la yidhahdaa ugu yar baan kusoo bilownay iyo motoor janeetar eh maanta waxaan maraynaa inaan solar system halka saac wuxuu tuurayaa kaanaga boqol iyo konton fuusto intii qoraxda qoraxdii joogto waa qorax kastoo joogto had saac waa socda asaga haddii lasii daayo ayadoon qoraxan jirin hadda wuu noo shaqaynhayaa kolka waxaan leenahay dadka horta inay meel kale indhaa u taagaan meesha loo indha taagaya nin baa halkaan oo kale kasoo bilaabay wax walba iskama bilowmaan dad baa kasoo bilaabay ha eber baa laga soo bilaabay maanta asagi waa u buuxsantay marka loo cararayo hal iska daayo badaha ayaan lagu dhammaanin maanta dhulkanagii indhaha loo soo taago annagii meesha ugu duursanayd caasimada waxay noo jirtaa shan boqoloo kilomitr ama lix boqoloo kilomitr nooma dhow meeshii loo indhatay meeshii laga cararayo waa miyil lahaabaa waxaan ka bilownay wixii meelihii caasimadaha yaallay iskudaygina waa ku guulaysannaa injineer cabdulaahi yow marka habka tubooyinka oo kale soo cilmi adag soomaha idinkoo mandiqadan joogo bal halkaad ku baratay adiga in aad tubada dhigidda iyo biyogelinta beerta oo kale ceelkii bambkii nidaamkaas intaad ku baratay farsamadaas waa maskax ilaahayna siiyey annagaa isku aadisanay wax walbana akhris bay u baahan yihin wixii la akhristay iyo iskudayga annagu ahaa waa isku dayanay iskudayga asaga ahaa annaga jaamacado kale ogamaanan soo bixin iskudaygi baan ugu guulaysanay inaan tuubaystanimo aan noqdo ceelka magaaladan kasoo shaqeeyey hadda waan ka shaqaynaa meel walba oo ceel wax ka jiraan oo kale waxaa weye iskudayganagii ilaahay wuu nagu guulaysay naguma layacino wixii aan isku daynay waa ku guulaysana ayada xiriirka asaga ahaana hadda meel fiican buu noo marhaya maalinba meel buu sii marhaya tuubo kastoo la sheego xiritaankeeda haddaan isku dayna ilahi waa nagu guulaysiiyaa beeraha ku yaala deegaanka buhood beerta ugu weyn waatee oo hadda beerahan hadda gacan ku-haynta waxaa ugu weyn beerta hadda aan joogno oo kale dhulkeeda waa laga wenya beerta ayadaa beer ahaan horta dhul ahaan ugu weyn waxaa ku xigo beerta ninka la yidhaahdo aadan cabdiraxmaan waa beeraha hadda beerahan oo gacanta hadda lagu hayo oo warawga leh waxaa ku xigo beerta macalin maxamed cabdiwaaxid saddexaas beeroodba hadda ugu muhiimsan beeraha hadda beeraha magaalada hadda ugu weyn oo hadda dhirta waa weyn leh oo hadda iskudaygooda ay meel fiican marhayaan marka beer waliba ma adaa u dhigo tubooyinka mise injineer kalaa jooga magaalada de beeraha wadadkooda wuu badan yahay ayagaa kuwa kala dhigta tan aan u badana marka adiga ma milkiilayaashaad ku jirtaa mise ee farsamadaad u haysaa farsamadaan u hayaa ha ha
bal marka wax soo saarkiina oo kale beertan bal ka waran maalin walba intaad soo saartaan wallaahi maalin walba wax weyn horta inta badan lagama soo qaado laakiin haddii un lasoo aado maalin walba waxaan leenahay liintaa la qaadi karaa saytuunkaa la qaadi karaa mooska waxbaa laga dhexelhayaa awal waxaan soo marnay bilo badan oo waxba aan laga qaadi karin iyo sanadyo aan waxba ha lacag la gelin lahay haddana waa fududaatay hadda waxay noqotay maalin walba haddii lasoo aado waa un adoo un gaadiidkii aad wadato ku buuxo waad noqonaysaa ishana maanta qofkii noo imaado wuxuu isdhihi dhulka waxaana ku jire dadka muxuu meel kale u aadahaya waxaan ka soo marnayba waxaan laga soo mari jiray buuhood ayadoo saddexlaha beer laga soo qaato magaalada markay kaa go'do loo arooro magaalada lagu noqdo maantana biilaanay tahay iskudaygu horreeyey nin la yidhaahda caadan cabdiraxmaan khayr allaha siiye baa dadkan tusay in laga heli karo biyo laga heli karo degmada ceelcadde beeraheeda iskuday ayagaa ninkan waa lagu dayday asagoo la yidhi ninkan ma wareersan yahay dhulka qodahayo ninkan ma lacag u hayn waayey buu rabaa inuu dhul ku shubo dad ay asaga ku dheheen asagina iskudaygiisii waa lagu dayday oo waa lagu guulaystay dadkii hataa biyihii ku yaraa magaalada darfeedii o dhan baa la wada qotay ceelal badan baa laga hela qof walbo haddee wax tabcan rabana wuxuu helahayaa maanta ceelcadde inay biyaha u jiraan sideed mitir markuu gaaro biyo ceelka oga dhacayo wixii ka dambeeyo bamka uu saaranhay si uu kala awood badan yahay buu biyahana qofka u raadinahayaa haddii labaatan aad gaarsiisato waa bamkii aad gashato u dhigmahayaa sideed iyo toban labaatan waxaad doonto waad gaarsiisan kartaa bamkaaga iyo tabartaaday ku xiran tahay laakiin waxaa laga soo bilaabi karaa laba iyo toban qofka hadduu boqoto wixii uu tabcanahayo tabarteedun buu leeyay dadka hadda magaalooyinka beeraha shirkad baan ka galaal dhaho kale aan waraystay annagu shirkad annagu qofka soo gelin hadduu wax yar qoto gacantiisa uu ku waraabsado laba soolar isku aadisto nadiif waaye waxa isku wuxuu helahayaa nimco badan oo ka qarsoonayd buu qofka helahayaa
mustaqbalka oo kale beertan bal ka waran mustaqbalkeeda mustaqbalkeeda waxaan leenahay aseenda inay noqotay ninka iskale waxyaalo badan oo uu faa'iido uu dadku dheeryahay oo xalaal uu helahayo shay xalaal oo laisku hubo oo xoog lagu soo saaray oo xaaraan meelna iyo ka soo gelin buu qofka asaga haystaa sadaqo badan oo aqrana wuu haystaa oo wax walbo isticmaalahayo shimbirta iyo xoolaha maalin iska darfaysanahayo dadka islaamka oo wax laga siinahayo sadaqa duur ku taalla weeye biyihii xilligii magaalada ay waraha soo go-aan oo kale dadka looga sadaqeeyo oo kale oo looga soo aroorahayo tuubooyinka loo bixiyo ninkii faa'iido badan buu dadka dheeryahay ninkii ama maqaayad iska fadhiya ama meel kale u qalbi taagaya wuxuu dadka dheeryahay ninka beertan joogo inuu haysto dhul wax badan ka kaafinahayo
qaab waraabka oo kale injineere bal maalin kasta miyaa dhirta la waraabiyaa mise waktiyo gaar ay leedahay wakti kasto maalin kaste laynkii ooman biyaha waa loo sii daayaa haddii ay wada gaarana waa la waraabin karaa dee wixii qorrax baa noo wada annagu shidaal iyo qarash kale naguma socdo waxaa weeye qorrax kayd ma lehe waxaa weeye ayadaan ka faa'iidaysanaa geeda ma jiraan oo maalin waliba waraabka helaa maalin walba way helaan annagu geedaha annaga biyaha way ku socdaan mar walba beerta intay leeg tahay hadda beertaan oo kale oo nagama kala go-aan anigu beero badan ma tegin oo hadda baar dheere beeraha u dhadhow dhan waan soo maray luuq waan arkay beeraheeda haddee waa beero un abka soo gaar oo ilaa weligeed lasoo raacahayay geedahooda iyo geedahan waxay ku kala duwan yihiin kuwaana quruxsan oo haddee hor leh haddee wax soo saarkan haddana kuwaana waxaad moodaa inay ka bedelan yihiin oo hawo macaan ay haystaan ka caafimaad badan yihiin dhul nadiif haystaan dhul aan la beeran jirin oo hawo macaan bay haystaan saas darteed bayna geedaheeda geedaha oga duwan yihiin annagu hadda cambihii afar sano oo kale wuxuu ku bilaabay dhalmadii buu ku bilaabay hadda shan sano u marahayaa mirahii waa saartay hadda qayb miro saaran yihiin baa la arkahayaa kolka dhulku wuxuu ku barwaaqa badan yahay hawo wuxuu haystaa nadiif ah iyo biyo nadiif oo dhul hoose laga soo bixiyey oo xareed ah mana naga dhanaano biyaha meeshaan meelo badan baa biyahooda qareer noqdeen annaga ilaahay wuxuu noogu nimceeyey waa biyo macaan mid ayad ahayd qofkii u baahan iskudaygeeda hanagala socdo hanagala soo xiriiro si aan uu nooga waraysto wixii aan ku soo marnay iyo wixii iskuday uu qabanahayo si u daalinoo meesha dhow annaga qof markuu soo daalo waxaa laga taamila qaataa wadadii hadday qallooc lahayd wadada toobiyaha la tusiyo wadadeeda la tusiyo qofkeeda la tusahay ninkii adi kuma soo jabaysid hadda beertaan oo kale si tan u abuuranta tan kasii horreyso ma abuurmo tan hore waxaa laga soo cabir qaatay inta mitiro isu jira tanna geedihii waa la kala durjiyaha waa la kala siiyey tii horena waa isku shiilnayd qof walba waxaa leeyahy il waxay arkaysa ilaala ka dhan qofka wuxuu arko buu wax ka qabsan karaa qofkii oo haddii degis digis uu raban in looga diga rabana saas waxu abuuro waa uga digaynaa iyo nidaamka iyo tuubooyinka taanaan kusoo bilownay iyo shaqadaan kusoo bilownay asagoon ku bilaabin meesha uga dhow aan tusaynaa injineer cabdulaahi yow maadaama beertan ay tahay beer cusub oo shan sano iyo xoogaa un jirta hadda ma isbixisaa maadaama weli aysan gaarin marxalad mulkiilayaashii beerta ay lacago fara badan ka sameeyaan hadda ayada un horta ma isbixisaa waxyaabaha qarashaadkeeda ah hadda beertu way isbixisaa shaqaalaheeda iyo joogista ay joogaan hadda xilligii awal la kaabi jiray way jirtaa laakiin hadda ayadaa isku filan maadaama annagu hadda shidaal nagu baxayno qorax aan isticmaalayno ma hadda xilliga la joogo laisma leh ma isbixinaysaa way ka gudubtay waxbaa laga helayaa ilaahay baa mahad iskale maanta wax wax la-aan ma ah oo ka mustaqbalka marka maxaad rajaynaysaan mustaqbalka waxaan rajaynaynaa dadkii aan maqli jirnay beeraha seendii joogaan oo xajkii ka aadaan lalahay oo kale inaan kasii horumarno annagoo haysano dhul baaxad loo qudaarteeda loo qaado
intaasi ayaan toddobaadkan ku soo gebagabaynay barnaamijka sahanka dhaqaalaha kulan dambe ayaa inoo ballan ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب